magaalada kismaayo ayaa muddooyinkii dambe waxay horumar ka sameynaysay goobaha ay bulshada isugu timaado waxaana magaalada ku yaala dhowr xarumood kuwaas oo bilicdooda ay bulshada reer kismaayo soo jiidatay waxaana goobahaasi ka mid ah beerta xorriyadda oo waagii dowladii dhexe ahaan jirtay goob lagu nasto ayaa waxaa dayactir ku sameeyey qaar ka mid ah ganacsatada ku nool deegaanada jubbaland iyadoona haatan ay ka mid tahay goobaha sida gaarka loo damaashaa tago xiliyada habeenkii iyo galbihii yaasiin shaafi cabdiraxmaan oo ka mid ah ganacsatada magaalada kismaayo ayaa ka warbixinaya adeegyada gaarka ay bixinayaan iyo qaabka ay bulshada reer kismaayo ugu adeegayaan maadaama ay bulsho badan halkaasi ku kulanto kismaayo geedhan waa beertii hore xorriyadda ee kismaayo waxaa laga furay makhaayad cusub iyo kafateria cusub oo la qurxiyey oo la hagaajiyey oo aad loo qurxiyey waxaan ku soo dhawaynaynaa macaamiisha sharafta leh rag iyo dumar siyaasiyiin dhallinyaro cid kasta oo danaynaysa inay ku caweyso inay ku sheekaysato inay wakhti ku qaadato waxaan ku faraxsannahay inaan qurxinay oon magaalada wax ka bedelay oon wax badanoo cusub oon horay u jirin aan kusoo kordhinay aad baan ugu faraxsannahay cid kasta oo danaynaysa oo magaalada siyaasiyiinta dowladda cid kasta oo danaynaysa xilli doorashaa soo gelaya waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidaysan doono aadna loogu soo dhowaado waxaa diyaar kuugu ah shaqaalo furfuran oo wax kasta kaa caawin doona insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ku qanci doontaan gamac furan kusoo dhowaada dhammaantiin ugu dambeyntiina amniga ka jira magaalada kismaayo ayaa loo sababeynayaa horumarka ka jira degmada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland